wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalo dhallinyarada iyona ciyaaro dowlad goboleedka puntland cabdiraxmaan ceydiid ibraahim owsa la hadlaya dhallinyarada ka nool gardhafuu ee puntland yaa sheegay in yoka wasaarad ahaan diyaarayo onayin horumarinta iyona tayeynta iyo-ona ka sameeyi doonaan dhallinyarada gardhafuu wusoona sheegay in yo dhisa doonaan xarumo gaaran ah iyona ururada dhallinyarada gardhafuu waxaana u imaanay dan aan ka leenahay iyo qorshe aan ka leenahay deegaanadanayto saa ola socotaan anigu dhallinyarada aad baan u tixgelinaa shaqaalaha sidoo kale waxaa kaloo aad u tixgelinaa wax kastoo keenaya isdhexgalka dhallinyarada inay hore u socdaan inay danahooda qabsadaan maadaama aan nahay hay-adda ka shaqaysa dhallinyarada iyo sboortiska waxaa jirta shanta degmo oy leedahay gardafuu inaanan ka samayno dhammaan waxaa la yidhaaho ururka dhallinyarada inaan ka samayno waa naga go-an tahay waana markii ugu horreysay oo la magacaabay intaan joogay xafiiska isku duwaha shaqada iyo shaqaalaha ee gobolka gardafuo cabdulaahi sidoo kale waxaan magacaabnay sboortiska ninka ugu sarreeya oo jooga caluula marka waxa weeye aad baan u faraxsannahay inaan gobolkan kor u qaadno inaan qayb ka qaadano waxaan inta badan wakhtiga ku dhuminaa gobollada kaleeto markaa fursad fiican weeye waxaa kaloo jirta saa ola socotaa ciyaarihii gobollada ayaan samaynaynaa sagaalka gobol waxyaalaha u waaweyn oon aan sugayno waxa weye gardafuu inay qayb fiican ka qaadato waxaa kaloo jirta aan rabnaa in sidii wasiiradii ka horreeyay sheegeen dhallinyaradu waxa weeye mustaqbalka waddanka maanta doorashadii dhacday waa ogtihiin inta badan boqolkii toddobaatan dhallinyara ku soo baxday waxaan rabnaa arrintaa in laga faa'iidaysto waa in laga qayb qaato dowladdan waxay markii ugu horreysaba fursadda waxay siisay dhallinyarada annagu waxa waay odayaashii horaan nahay laakiin waxaan rabnaa dhallinyarada naga dambeeya inay fursaddan ka faa'iidaystaan inay daafacaan ee u dhintaan horumarka iyo xuquuqda dhallinyarada waa markii ugu horreysa qof kastaba codkiisa ku cilbaxayo marka waxaan rajaynaynaa dee inaan daafacno dhammaanteen waxa waye mustaqbalka waddankaa ku xiran si dhallinyaradaa ku xiran anigu ha kuma dheeraanayo waxaan aaminsanahay hadda aan u faraxsanahay inaan imaaday gobol gobollada ka mid ah anigu dhinac kalean deganahay meel la yidhaaha buuhoodle marka haddana waxaan imaaday dhinaca kaleeto toddobaatiyan iyo shan boqolkiiba soomaali weliba laka tiriyay iyo toddobaati shan bulshada soomaaliyeed walibaa laka tiriyay in yuuciyin dhalinyaro